aad waad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli sidaad sheegtay waxaan ku guda jirnaa tebinta la xiriirta dagaalada culus ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab barqanimadii maanta ku qaadeen degmada moqokori ee bariga gobolka hiiraan waxaa xusid mudan oo cusub oo aan hadda helnay xog tilmaamaysa in weerarka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu dahafuray camaliyad istishaadiye ah oo uu fuliyey mid ka mida naftadohorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab mujaahidkan istishaadiga ah ayaa gudaha u galay xere ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka oo ku taalla afaafka hore ee degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana markaasi kadib ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xukugalayaasha ahaa ay gudaha u galeen saldhigii ciidanka dowladda federaalka iyagoo adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan halkaasi waxaa ka dhacay dagaal culus oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dhex maray ee ugu dambeyntiina waxaa gacanta sare yeeshay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona la wareegay ee saldhigii ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka haashim cabdinaasir waxaa sidoo kale xusid mudan in hadda uu soo dhacay war tilmaamaya in ciidanka mujaahidiinta ay gudaha u galeen degmada moqokori ee bariga gobolka hiiraan kadib markii ay jireen difaacyadii ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen afhaafka hore ee degmada moqokori waxay ka dhigan tahay in hadda degmada moqokori ay gudaha ugu jiraan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna sii bacsanayaan askarta dowladda federaalk ee halkaasi ay ku sugnaa waayadii lasoo dhaafay iyo sanadihii u dambeeyaba degmada moqokori waxaad xusuusataa inay kamid ahayd goobihii ugu horeeyey markii xamlada xasan sheekh maxamuud uu kusoo qaaday wilaayadka islaamiga ay la wareegeen ciidanka dowladda federaalk kana baxday gacantii maamulka islaamiga waxay ka dhigan tahay in marka saddex sano iyo bilooyin kadib ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hadda dib ula wareegeen degmada moqokori ama saddex sano iyo taqriiban meelahaas in kadib ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u galeen degmada moqokori ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa socda dabcan maadaama magaaladii gudaha loo galay waxaa suuragal ah in ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku jiri karaan aagaga qaar laakiin warka sugan ee aan hayno wuxuu yahay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen degmada moqokori ee gobolka hiiraan hadba wixii kusoo kordha marka isbedelkan cusub ee uu bariga gobolka hiiraan ku tallaabsaday ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay qaadeen waxaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa insha allah tebintan tooska ah inta aynu ku guda jirno iyo macluumaadyo kala duwan oo la xiriira ama ku dabafeelaya ama cilaaqala leh qadiyadda la xiriirta degmada moqokori iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gudaha u galay degmadan kadib dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan waa mahadsantahay